bismillah alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu alayhi wasalam amaa bacdu maantay waa tobanka shaan kun afar boqol soddon iyo saddex hijri waxaan ka warbixinaynaa insha allahu tacaala oon usoo gudbinaynaa dadka muslimiinta oo jecel ilaahay diintiisu inay kor noqoto gaaladuna ay hoos noqotayo kelimadoodu howlgalladii ugu dambeeyey oy mujaahidiintu ku fuliyeen cadowga kaashanaya oo isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiyiinta daba nashmaynaya gaar ahaan afartan iyo sideedii saac oo lasoo dhaafay howlgalka koowaad mujaahidiintu maantay waxay ku beegsadeen murtadka kooxda riddada shariif ninka la yidhaahdo oo safar ku tagay degmada balcad oo ay dhowaan qabsadeen ciidamada kufaarta afrikaanta ninkaas markii uu tegay degmada balcad noqodkiisii dambe ayay mujaahidiinta waxay u galeen waddada isku xidha balcad iyo muqdisho gaar ahaan deegaanka la yidhaahdo xareeri cadale iyo inta udhaxaysa garas bintoy labadaas deegaan dhexdooda ayay u galeen mujaahidiintu kabiinkaas oo sida runtii kabiin xooggan oo laga soo shaqeeyaa marka dambena isu rogay dagaal culus oo saacada qaafado kafool kafoola meeshaasna ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku halaagay askar badan oo ilaaladiisii ka tirsan ama afrikaantii kufaarta ayada ama murtadiintii ah isaguse hadde waxa weeyaan waa nin nafjecladii ka badatay oo taangi gudihiisu ku jiraa gaar ahaan wuxuu dhabacdaa taangiga meesha xabadda marka la rido waxa weeyaan fuuqa meesha la dhigo oo qoriga hoostiisa ayuu dhabacdaa leanna taangigu saddex kursi keliyuga leeyahay waa darawalka ridaa iyo caddeeya wuxuu kasoo hara waxa wey inuu dhabacda saxadda fuuqa lagu daabsay meeshaas ayuu dhabacda fuuq ay ku durraseeyaan marka sidaa daraaddeed isagu inuu badbaaday ayay u eg tahay laakiin dhimasho ayaa murtadiintii ilaaladiisi ay ka soo gaadhay ilaahay baa ku mahadsan waxa uu ninkaas isugu mashquulinayo oo mar walbeetaba waxa weya khatarahaas ugu bambaxaya marra balcad marra afgooye waxa weeyaan waxa uu raadinaya waa naqaanaa ninkii kabiwixii we faruurti kama raadin karo weyl abaajiday meel waxa weeyaan furun oo dagaal adag ka socda lilay weylka baadigoob waa hora luntay baa sidaa ku gabiya wuxuu we faruurti kama raadin karo weyl abaajiday marka waxa weeyaan xukun uusan heli doonin haddii ilaahay yidhaahdo oo intii hore dul dadka uu ku dulmiya ay ugu filan tahay oo diintiisi u gatay ayuu wuxuu ka raadinayaa wad faruurti sidaas ayuu u wareegayaa meelaha waxa weeyaan uu taangiga meesha axbadda laga ugu dhadhabacanaya ilaahay baa duleeyey annaguna waxaan leenahay faruuryo libaax far looma lule ka fiirso intaad fayowdahay waxa weeyaan san libaax ayaad marmaraysaa haddaad laba jeer horeo badbaadayna ilaahay subxaana watacaala marka uu qadaro gacanta mujaahidiinta ayaad ku bixi doontaa insha allahu tacala kabacdina jahanamo ayaad geli doontaa isaga intaasaan uga gudbaayaa qeybta labaad oo waxa weeyaan dagaalka waxa weeyaan shalay ayay mujaahidiintu ilaahi subxana watacaala waxa uu ku guuriyay gaarigta u ah weliga kufaarta afrikaanta gaar ahaan ciidanka uganda oo saliibiyiinta ah inay ku gubaan inta udhaxaysa isgoyska soos iyo suuqa xolaha qarax miino oo loo dhigay ayuu ku joogsaday gaarigaasu qaraxaasuna qarax xoogan ayaa cirku la aaday waxaa ku geeriyootay toddoba askari oo saliibiyiin oo calooshadu shaqaystayaasha diilka usoo doontay dalka iyaga ah halka ayay dhimasho ku noqdeen gaarigiina dhammaantii meesha ayuu ku burburay ilaahay baa ku mahadsan insha allahu tacaala marka howlgalladaasu sidaa ayay muqdisho iyo nawaaxigeeda uga socdeen guusyada tawxiidkuna mar walba waxay u taagan yihiin insha allahu tacaala difaacida diinta dalka dadka iyo sharaftooda iyo dhammaan waxyaabaha waxa weeyaan dadka saacidaya inay adduuniya aqraba ay badbaadaan taas ayay naftooda u gadayaan taas ayay hari amiinba u taagan yihiin taas ayay waxa weeyaan wax walbeetaba ku horumarinayaan ilaahay subxaana watacaalana guusha ayay ugu ballanqaaday wakaana xaqan calayna nasru lmu'miniin insha allahu tacaala meeshii la rabayna nimanku waa ku dhaceen iyo dabankii dabankiina si fiican bay ugu dhaceen waxa weeyaan mar walbeetana insha allah waxaa la filaa waxa weeyaan waktigii uu jabkoodu si fiican xitaa caamada ay u garan lahayd hadda laakiin dheer garadku uu garanaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu